waxay yidhaahdeen uu soo yidhi ninkaa saaxiibkay ahaa ogaadeen dalfada weyn haddara naaga dhowr qadayadii marka anuu taa ka jawaabaya yaa waxaan idhi adduunyada ninkaan dhimaninee dhaaxa lagu daayo waagi soo dhalaalaba waxbuu dhab u bilkaydaaye dhacdo uguba waa kii arkiya dhabannahayskeeda aadmiga dhulkaan loo goglee dhooban guradiisa dahab diibsan mid loo dhigee dharagta loo buuxsho dhaadanaanta kuma jooga iyo dharagu haystaayo dhisadaa u been sheegta iyo dhilka xoorta leh isma dhahoo isma dhaho dhigaadaa ku celin kaana dhoor lulane dhasalaalax buu ula tagaa wiilka dhumuc weyne dhangad bulabbe baa lala dhacaa dhamas xanuun weyne dharaarahanna taan aragnay waa dhigantideedii dhankoodaba anoon eeginoon uganin jaahooda dhambaal cay ah dhoodhoo afxumo dhur iyo waaqayga lagu dhahay dhaleecaa ku taal dhaadashana raacdo kuwa maanta soo dhiibaye igula soo dhiibtay waa dhallaanka hooyadii dhashiyo aabba dheelbaray dhurdihii shinnida dhaafis yidhi malab dhisayntiisa oo dhigaalka kaydkii u dhuray dhur ka badan waaye wax ka dhigan dhankii loo dayaba dhimir xumaantooda kuwa gabayga soo dhiibaye dhumucda xooggayga dhudhummada lamaan igu xantiyo cududda lay dhaliyey qof dhammaysi xubin dhuuban ma leh dhicisna maanihiya kolse haddii dhabbihi maansadee dhacanta aan saaray laga rogay dhadhaabtaan ku xidhay furanta dheeshiya ninka hadalka soo dhoofiyow gabaygaad soo dhiibtay dhita subaga dhayliya karuub dhuun ugu fiican ama xabad dhunkaal iyo mariid dhoobanoo halisa labadaa midkuu kuu dhalaa dabaqsan doontaayo dhaxalkii jawaabtaada hoo dhaqayadood maasho wardheegga aadan waxaa loo dhambalo dhadiga loo uumay ha dhaleen dad weeyiyo inaan lagu dhuroobaayey dhaabadaa haddaan loo askumin dumar dhammaantiida dhalfa darabsan oo lala dhaco dhunucla mooyaane dhuuni kale af aan looba qorin laguma dhaabeen dhuuntiisa shay kale ma maro uu dhadhamiyaayo haddii aanu dhiibnala ilan waa wax loo dhigay walilan annagaa wax aragna waxse dhaygag aadmiga ku riday taad ku dhaqantaane haddaad idinku dhabarka u goddaan dhigasho xaalkeeda dhawaaquna masee kaayaho dalfada weyn dooni dhankaa kama naqaanee ugeetii ku baray dheesha dhiidhiibso isagaa ku odhan kuguna dhaantayn degdeg iyo labood baasiin wax u dhexeeyaayo dhalfadii dabooleed markuu kuu dhilqiyo gaalku adoo dheerku kaa duulay baad dhiirhin socotaayo ha yeeshee wax dhacay baaba jiroo dibi ka toogtaayo ummad dhacantay baa muuqatoon dhuro u laabnayn haddaad idinku wada dhuuqsateen naaga dhexirhkooda dhabbahoodii idinkaa maroo dhaaclihii qabay dhadigiinna dhinacay u kicin waaba dhaxasheena waa iga su-aale afartaa dhakada mauga riday dhabayaclow kuusan dhamac kulul qalbiga mauga rogay ucula naaroobay dharbaaxooyinkaygaan ifin dhowma kaga siiyey hadda micida kuma dhuujinoo waan ka dhimayaay dhawaaq kale markay soo ceshaan taan ku dhigi doono dhabannada haddii ayna qaban dhagaxyadan saaro alla ilaha dhigood baan hiyo dhabayaclow kuusan mar dambe dala soo hadlaan hadda waaban u furayaa waa yahay waa yahay gabaygaasina halkaas ku dhammaaday marka gabayadu afar gabay bay ahaayeen aan arkay cajalka ku duubnaa ee cayd afartii gabayna saasaan uga jawaabay marka wixii kale ee ay markaas la yimaadaanna waxaan umaleeyaa hadda gabayganaad ka dhadhasan doontaan waaban ka dhimay micida waan ka dhimay ee dhawaa kale markay soo ceshaantaan ku dhigi doono dhabanada haddii ayna qaban dhagaxyadan saaro oo aniga leh